ayib alimaam albukhaari wuxuu yidhi waxaan soo gaadhay buu yidhi oon la kulmay wax ka badan kun culimmada waaweyn ee yacni caalamulislaami magaalooyinkiisa culimmadiisa waaweyn kun caalim wax ka badan baan la kulmay buui oo kulligood ay wada leeyihiin aliimaanu qawlun wa camalun yaziidu wayanqus culimadii salafka waa iimaanku waa qowl iyo camal waana siyaada waana nusqaamaa marka kun caalim oo caalamulislaami wadamadiisa magaalooyinkiisa iyo wadamadiisa kala gedisan ka yimid wax sahlan ma aha oo imaam bukhaari uu ka xikaayoonayo macnaha marka waa ijmaacu salafi ridwan ullahi calayhim cidda ku khilaaftay waa uun dawaa'ifta iyo firaqa lumay oo jidka garab maray wey macnaha iimaanunaa iimaankanagu buuhi yaziidu wuu siyaadayaa biaacati buu ku siyaadayaa wa naqsuhu dhimanaanshihiisu iimaanku uu dhimanaadana yakunu wuxuu ahaanayaa bizallaati bisababi zallaati simbiraxooyinka iyo dunuubta daraaddood ayuu ku ahaadaa naqsigaasi macnaha ayib wa ahluhu fiihi calaa tafaadulin hal anta kaalamlaaki aw kaalrusuli wa ahluhu iimaanka dadkiisu fiihi iimaanka dhexdiisa calaa tafaadulin bay ahaadeen kala sarrayn a yacni waxbay way isla dheer yihiin hal anta adigu adigu kalamlaaki malaa'igtoo kale miyaa tahay aw amase ka rusuli mise rusushoo kale miyaad la mid tahay mar haddii la yidhi iimaankii waana isdhimaa waana siyaadaa haddee qaطcan waxaa soo baxaysa dadkii ahlul iimaanka ahaa ee iimaanku magacaa ka wada dhexeeyey inay iimaanka ku kala sarreeyaan oo ku kala sadroon yihiin oo ku kala fiican yihiin oo qaarkood qaarka kaleeto macnaha waxa weeye aynan gaari karaynin qaar ku hooseeyaan qaar dhexdhexaadka yihiin qaar ay macnaha meesha ugu sarraysa joogaan wahaakada sidaas wey macnaha wa ahluhu fiihi calaa tafaadulin sidaas daraaddeed buu wuxuu yidhi adigan sida malaa'igta ilaahay oo kaleeto miyaad la iimaan tahay soo mu'min ma tihid insha allah inaad mu'min tahay un baa la rajayn laakiin miyaad dhihi kartaa malaa'igtaan la iimaan ahay maya rususha ilaahay iyo anigu isku iimaan baan nahay miyaad dhihi kartaa maya qaطcan way kaaga sarreeyaan laakiin waxaa idinka dhexeeya magacaa iimaanka ayaa idin wada shamlinayo soo wada gelaysaan haaad soo wada gasheena isku meel kama joogtaan saas way macnaha waa lagaaga sarreeyaa adiga qaar aad kaga sarraysaa dhici kara qaar kula siman baa dhici kara wahaa kada sidaas way macnaha iimaanka marka tafaadulkiisa qur-aankana aayaad baa lagu ishaaray axaadiista nabigana sal lla lay waslam waaba lagu caddeeyey waxaa ka mid a yani aayaadka rabbi ku sheegay subxaana wa tacaala qawlahu tacaala uma awrasna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum zaalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bilkhayraati biidn illah aayaddii hadda maqribka laynagu tujina alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi kitaabka waxaan dhexal siinay kuwaan dooranay kuwaan doorannay oo adoonama addoommadanada ah addoommada la doortay ee kitaabka la dhexal siiyey baa marka saddex qaybood laga dhigay qaybta koowaad waxa weeyaan daalimun linafsihi soo ma midka labaadna waxa weeyaan muqtasidun midka saddexaadna saabiqun bilkhayraat waay tafaasiirta culimmada qaar ka mida waana sidaad moodo inay xoog badan tahay waxay leeyihiin saddexdanba waa ahlu janno waa ahluliimaan waay oo jannaday gelayaan ama jannada marka horeba ha galeen cadaab la-aan ama qaarkood cadaab cadaabha la soo mariyo saas daraaddeed baa aayadda marka la khatim waxaa laga dambaysiiyey jannaatu cadnin yadkhuluunaha saas macana marka saddexdooduba inay ahluliimaan yihiin baa culimada tafsiirka qaar ka mida ay marayaan ayib waxay noqonaysaa marka minhum daalimun linafsihi waa ruuxa muslimka ah waajibaadkii loo dirayna wax dayacay yacni wixii laga reebay ee dunuub ahaana qaar ku dhacay marka waa daalim linafsihi soo ma muqtasidkuna waxa weeyaan wixii waajibaadee loo dirayna waa la yimid wixii laga reebay oo dunuubta waaweynna waa ka tegey laakiin dhaacaad aada usii fara badan iyo yacni waxa weeyaan muusan la imaanin wixii laga reebay waajibaad ah laakiin waa gutay wixii dunuub waaweynana waa ka tegey soo kii hore kama ficna marka waa ka sarreeyaa saabiq bilkhayraatku waxa weeye yaani intuu waajibaadkii la yimid dembiyadii waaweynaana ka tegey yuu haddana wuxuu ku daray waajibaadkii sunankii iyo mustaxabaadkiina waa la yimid dunuubtii uu ka tegeyna wuxuu ku dagay waxla wixii shareecadu karaahaysatayna iyadana waa ka tegey marka waa mansilada ugu sarraysa soo maa saddexdaa darajo ayay iimaanku u qaybsamaan oo dadka mu'miniintii ay yihiin fii suurati alwaaqicana laba qaybood buu ilahay ka dhigay subxana wa tacala saabiquun iyo asxaabuulyamiin soo ma oo weliba jannada siday u kala leeyihin bu alla ku tilmaamay subxana wa tacaala marka assaabiquun waa qolo yani hormartay waay tagtay asxaabulyamiinna waa muuminiinta intoodii kale waay aayaddanina saddex qaybood bay ka dhigtayoo waxaa markan ku jira dadkii mu'miniinta ahaa ee dunuubta waaweyn ku geeriyooday cadaabka in la soo maryana ay suurtagal tahay qaarkood in la iska cafiyana ay suurtagal tahay aalimun linafsihi waay aalimun linafsihi marka dadka ahluliimaankii inay iimaanka ku kala sarreeyaan ayay aayadda kutusaysaa macnaha ayib waxaa kaloo kutusaya xadiidka caaisha nebigu wuxu yhi sal ly slam akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa bukhaari baa soo saaray min xadiidi caaisha mu'miniinta kooda ugu iimaan kaamilsan oo iimaankiisu ugu dhammaystiran yahay waa ka ugu akhlaaq fiican buu nebigu sal ly slam yani akmalu lmu'miniin soo lagama qaadanaya marka inay iimaanka ku kala sarreeyaan oo mid iimaankiisu akmal yahay miduu kaamil yahay miduu naaqis yahay saasay uqaybsama macna iimaankii baa marka lagu kala lagu kala tegsan yahay oo dadku qaybsan yahay xadiidkii waxaa kutusaya abu saciidin alkhudri yani imaam bukhaari iyo keyrkii ay soo saareen nebigu sal lay slam wuxuu ku riyooday habeen waxaa ku riyooday buui dadkii oo qamiisyo qaba qamiiska xagga madaxa laga soo gashaday dadka qaarkood wuxuu u joogaa meeshan shafka ilaa naasaha iyo u qabanaya qaar dhuunta u qabanaya qaar wax yar hoos buu u degayaa ilaa calooshuu gaadhaya markaasaa waxaan arkay buui nebigu sal lay slam cumar oo qamiis uu jiidahayo qaba dhulka ku jiidahay markaasaa la yidhi nebi allow riyadaas maxaad ku awishay maxaad ku fasirtay nebigu wuxu uhi sal lay waslam diinkan ku fasiray diinka macnaa iimaanka waay iimaankan ku fasiray yaani iimaankiibaa ruuxna meeshan u jooga midna waxoogaa buu hoos u yaro degay midna wax yar buu kasii hooseeyaa midna waaba jiidahayaaba sida cumar oo kaleeto macnaha marka tafaawudka iyo darajaadka iimaanka sida loogu kala sarreeyo yani waa masale iska cad wey masale maalan waxa way maaragtay yani yani nusuus aad u fara badan oo qur-aan iyo sunnabala ay kutusaysa way macnaha ayib xadiidka caankaad garanaysaan min xadiidi yani abu saciidin alkhudri sidoo kaleeto waxa uu nebigu yuri sal lay slam man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaanihi fain lam yastatic fabiqalbihi maxaa ka dambeeya wadalika adcafu liimaan marba haddii arrinkaagu gacan aada wax ku qaban weyday afna aada wax ku qaban weyday oo qalbi aad isugu soo urursatay qalbiga uun ka nac wadalika adcafu liimaan waay iimaankii ugu tabar darnaa wey nabig ku tilmamay sal lay slam marka labada horaa ka fiican soo ma oo ka iimaan sarreeya naska xadiidka waay marka dadka ahlul-iimaanka ah iimaanka waa ku kala sarreeyaan isku meelna kama joogaan macnaha sidaas weyaan ayib iimaanka kala sarrayntiisa axaadiistii shafaacada aan kusoo marnay baa kutusay iyagana aad u fara badnaa soo ma markii alla lahaa subxana wa tacala naarta waxaad ka soo saartaan man kaana fii qalbihi mihqaalu dinaarin man kaana fii qalbihi mihqaalu nisfi dinaarin min iimaan man kaana fii qalbihi mihqaalu dara man kaana fii qalbihi mihqaalu kada yani waxa weeyaan dinaar baa laga soo bilaabay nisfu dinaar dara xabatu khardal ila akhiri adna adna min dalik iimaankii baa marka lagu kala sarreeya dadkiisuna waa kala sarreeyaan nusuus aad u fara badan baa macnaha kutusaysa marka wa ahluhu iimaanka dadkiisu calaa tafaadulin kala yani kala dheera yani kala badnaansho dusheed bay ku sugan yihiin fiihi iimaanka dhexdiisa ay ku kala badan yihiin oo ku kala sarreeyaan fadli iyo dheeraad ay isla dheeriyiin way macnaha hal anta adigu ma tahay buu ku yidhi kal amlaaki sida malaa'igtoo kale aw amase ka rusuli ama rusushoo kale miyaad la mid tahay xagga iimaanka maya way macnaha mar haddaad adoo iimaan leh haddana ahlul iimaankii qaarkood aadan gaadhi karin sida rusush iyo malaa'igta soo iimaankii mayna kaaga badnin marka kaagama sarreeyaan sidaas way macnaha qaطcan ayb waalfaasiqu almiliyu du lcusyaani lam yunfac canhu muطlaqu liimaani middaa aad dadka ahluliimaankii inay iimaanka ku kala sarreeyaan beydkaas wuxuu ku radinayaa nimanka la yidhaahdo murji'ada niman murji'a la yidhaahdo oo firaqaa lumay ka mid ah ayaa waxay ku tageen waxay yidhaahdeen yani iyo beydka ka horreeyaba labadaba waxay yidhahdeen dadka ahluliimaanka kulligood iimaankoodu waa isku meel yani rususha malaa'igta muslimiinta kooda ugu dembi badana laakiin iimaan kale kulligood waa isku iimaan bay dheheen saas way maana macsiyo la galayna iimaan wax ma yeesho dhaacana iimaan ma siyaadiso saas daraaddeed baa qaacida waxay ku dhisan yihin la yidhaahdo laa yaduru maca aliimaani laa taduru maca aliimaani macsiya a yaani wax dembi ah oo marba hadduu ruuxu iimaan leeyahay wax dembi oo waxyeelahaya ma jiro waa nimankaan soo marnay inay iimaanka ku qeexeen markaan iimaanka soo marayna maxay ku qeexeen aliimaan huwa tasdiiq bay dhahan sooma waa un tasdiiq qalbiga oo laga rumeeyo waa laakiin af lagaga dhawaaqay iyo yani gacmo xubnahoo laga qabtiyo iimaanka mayna ku darin macnaha ayib marka nimankaasuu ku radinaya sheekhu oo dadka ahlul-iimaanka iimaanka waa ku kala sarreeyaan alimaam albukhaari caleyhi raxmat ullah saxiixiisa kitaabu liimaan oo kitaabka labaad ah inta badan nimankan uu ku radinaya marka koowaad wuxuu yani abwaabta inteeda badan uu kaga hadlayaa iimaanka inuu inay dhex gasho acmaashu oo acmaashu inay iimaanka ka mid tahay marka labaadna dadka ahluliimaanka inay iimaanka ku kala sarreeyaan iyadana abwaab badan buu u guntaya macnaha oo weliba uu taraajimta uu kulba noocnoocaynayo macnaha ayib waalfaasiqu midka faasiqa ah almilliyu ee diinta loo nisbeeyey ee diintan ku abtirsada dul cisyaani cisyaanka iyo dembigana u saaxiibkiihi lam yunfa looma diidin oo lagama anfiyin canhu xaggiisa muطlaqu liimaani iimaanka asalkiisa ayib ruuxa mu'minka ah ruuxa yacni ahluliimaanka ah laakiin faasiq ah faasiq waxaa la yidhahdaa markuu dunuubta waaweyn galo dunuubta waaweyn markuu galo ama kuwa yarka aba daa'imo ayaa faasiqa la yidhahda waa ruuxii yani ahluliimaanku ka mid yahay laakiin dunuubtaasuu galaayo shirki ka sokeeya yani zinadii hadday tahay walciyaadu billah sariqadii iyo tuugnimadii hadday tahay xantii hadday tahay ilaa aakhirihi dunuubtaa waaweyn yani dadka isku dirkoodii hadday tahay dunuubtaa waaweyn buu galaa iimaanna waa leeyaha waa ruux yani iimaan yani waxa weeyaan rumeeyey yani wixii loo baahnaa in la rumeeyo yani uu rumaysan yahay ruuxaasi ma ka saaraynaa iimaanka oo dhan oo ma waxaan dhahaynaa bannaankuu diinta ka yahay maadaama uu zinaystay maadaama uu xatooyo la yimid waa gaaloobay maadaama matalan waxa wayaan maaragtay dad xantay khalaas maadaama uu dad isku diray maadaama uu qabali yahay oo qabiilo rumaysan yahay oo yaani uu u tacasubo khalaas waa u dhammaatay miyaan dhahaynaa maya saasaa macnaha wuxuu leeyahay waalfaasiqu ruuxa faasiqa almilliyu daacada ilahay ruuxa ka baxay almilliyu ee diinta loo nisbeeyey wey macnaha diintuu ku abtirsadaa diintan islaamku ku abtirsadaa dul cisyaani dembigana u saaxiibka ah dunuub waaweyn buu galaa lam yunfa lagama anfiyin canhu xaggiisa muطlaqu liimaani waxaa kale jira muطlaqu liimaan iyo aliimaan اlmuطlaq muطlaqu liimaan waxaa la yidhahdaa iimaanka asalkiisa oo laga wado iimaankii o dhan iimaanka oo dhan laga anfin maayo oo dee iimaanka o dhan marki laga anfiyo ama asalkiisa laga anfiyo muxuu noqonaya gaal unbuu noqon markaa soo maa marka lam yunfa canhu muطlaqu liimaani haddaan laga anfiyeynin waxaa kaloon loo sugaynin aliimaanu اlmuطlaq oo aliimaanu lmuطlaqna waxaa la yidhaahdaa aliimaanu اlkaamil muطlaqu اliimaan waa aslu اliimaan aliimaanu اlmuطlaqna waxaa la yidhaahdaa iimaanka dhammaystiran iimaan buuxo oo dhammaystiran buu leeyahayna la dhihi maayo iimaankii oo dhan waxba kama haysto oo bannaanku ka yahayna la dhihi maayo laakiin maxaa la dhihi waxaa la dhahayaa yacni waa mu'minun naaqisu liimaan waa mu'min iimaankiisu dhiman yahay ama waxaa la dhihi mu'minun biiimaanihi faasiqun bimacsiyatihi dembiguu galayna faasiq buu ku yahay iimaankuu la yimid iyo waxyaalaha waajibaadka uu gudanayana mu'min buu ku yahay marka jamaca bayna alfisqi wa bayna aliimaan soo ma marka iimaanka o dhanna laga saari maayo iimaankii oo buuxana loo wada sugi maayo laakiin iimaan dhiman oo dhaawac ah oo wax ka dhiman yihiin oon dhammaystirnayn baa loo sugaya saas way maanaa ayib inaan iimaanka laga saaraynin qur-aanku ilaahay subxaana wa tacaala ku sheegay qur-aanka rabbi wuxuu yidhi wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslixuu baynahumaa soo ma laba kooxood oo mu'miniinta ka mida hadday islaayaan heshiisiya ayagoo islaynaya ba haddana maxaa la yidhi min almu'miniina baa la yidhi soo ma a iimaan buu ilaahay ku tilmaamay ayagoo dagaalamaya o islaynaya islaynta ruux muslim oo lala dagaalamo soo dembi weyn ma aha sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun soo ma waa dunuubta waaweyn ba ka mid taha ruux muslim oo lala dagaalamo xaqdarro ama laguba dilaba ayagoo laba kooxoodoo dagaalamaya xaqdarrana ku dagaalamaya ayaa haddana alla wuxuu yidhi labadooda dagaalamayaba waa ahluliimaan iimaan baa loo sugay ayib ruux dembi weyn ku dhex jira oo laleeyahay iimaan buu leeyahay macnaheedu waxa weeyaan dembiyada waaweyn ee shirkiga ka sokeeya ruuxa diinta kama saaran waxaa ka mid ah qur-aanka kutusaya macnaha markuu ilaahay ka soo sheekeeyey qisaasta iyo ruuxii ruux dile iyo sida looga goosanayo ayaa wuxuu yidhi faman cufiya lahu min akhiihi shay-un faatibaacun bilmacruufi wa ada-un ilayhi biixsaan ninkii walaalkii wax loo cafiyo kii dilay kii gacanku dhiigle wax dilay iyo kii la dilay baa la leeyahay haddana waa walaalo faman cufiya lahu min akhiihi shay-un marka walaaltinimadii iimaankaa la sugay iyagoo isdilay oo mid la dilay kii wax dilay marka haddii uu dilkaa ku gaaloobi lahaa ruuxan uu dilay ma waxaa la odhan lahaa waa walaalkii hadduu dilka ku gaaloobi lahaa maya maadaama waa walaalo la yidhi oo iimaankiiba walaalo ku yihiin macnaheedu waxa weye inuusan dilka ku gaaloobin baa marka laga qaadanaya maanaa dilka inuusan ku gaaloobin baa laga qaadanaya ayib waxaa ka mid ah nebigu sal lay waslam wuxuu ku yidhi wiilkiisa xasan wiilkii gabadhiisu dhashay nebigu sal lay slm abuga u ahaa wuxuu yidhi ina bnii haada sayidun wasayuslixu allahu tacaala bihi bayna firqatayni cadiimatayni min almuslimiin wiilkaygani waa sayid buu nebigu sal lay slam allana wuxuu ku heshiisiin doonaa laba kooxoodoo waaweyn oo muslimiinta ka mid oo islaynaya ayuu ilaahay sabab uga dhigi doonaa heshiiskooda sidaasuu nebigu uri sal lay slam marka labada kooxood iyagoo islaynaya buu haddana nebigu sal lay slm labadaba wuxuu ku sheegay inay yihiin muslimiin yihiin waa kooxdii caliy bn abi aalib iyo kooxdii mucaawiye markuu cali la dilay waa kii xasan ibnu caliyin oo booskii aabbihii yacni yimid waa kii ka tanaasulay yani arrintii laysku haystay oo mucaawiye u daayey sidaana yani midnimada muslimiintu ku timid oo ay ku dhammaatay wixii khilaaf iyo macnaha waxa weeyaan dagaal ee jiray marka taasuu nabigu sii sheegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh maxalushaahidku marka waxa weeyaan wiilkaygani waa sayid oo laba kooxood oo muslimiin oo islaynaya ayuu ilaahay ku heshiisiin doonaa marka iyagoo islaynaya buu haddana nebigu sheegay sal lay slm inay muslimiin yihin oo mu'miniin yihiin macnaha marka dilku iyo dagaalanku ruuxa muslim la dagaalama waa dembi weyn haddana kama saarin islaamnimadii kama saarin nusuus aad u fara badan way marka oo qur-aan iyo sunnaba leh ayaa ku tusaya arrintaa iyada macnaha ayib waalfaasiqu ruuxa faasiqa daacada ilaahay ka baxay almilliyu ee diinta loo nisbeeyey dulcisyaani dembigana u saaxiibkii lam yunfa lagama anfiinoo looma diidin canhu xaggiisa muطlaqu liimaani iimaanka asalkiisii looma diidin asluliimaan inuu leeyahay looma diidin oo iimaanka o dhan lagama saarin way macnaha ee iimaankii waxun buu ka haystaa saas way macnaha yani walow dembiga ha galee laakiin iimaankii waxun buu ka haystaa tanna wuxuu ku radinayaa nimanka la yidhaahdo khawaarijta iyo muctasilada beydkan iyo abyaadda ka dambeeya khawaarijta iyo muctasiladu ku radinaya ayib ahlusunna waljamaca sidoodaba ama madhabka salafku mar walba waa wasat waa dhexdhexaad laba kooxood oo midna uu fiiddaa taagan yahay midna fiidda kale taagan yahay bay u dhexeeyaan mar walba hadda masalan haddaan dib ugu noqonno duruustaan soo qaadanay markaan soo maraynay alasmaa waasifaat abwaabteeda markaan soo maraynay ahlusunna waljamaaca waxay u dhexeeyeen nimanka la yidhahdo mushabbiha oo ilaahay sifaadkiisii iyo sifaatkii khalqiga isku shabahay iyo nimanka la yidhaahdo mucadila oo ilaahay sifaadkiisa diiday labadaasay udhexeeyeen soo ma ayib markaan soo maraynay abwaabtii qadarka laba kooxood oo labada daraf kale taagan bay udhexeeyeen labadee wey qadariyada iyo iyo iyo qadariyada iyo iyo murji'ada maahe jabriyada dhah a qadariyada iyo jabriyada afcaalulcibaad qoladana waxay dhaheen jabriyadana waxay dhaheen addoonku waa qasban yahay qoladina waxay yidhahdeen mehe addoonku waaba la madax bannaan yahay wuxuu samaynayo ilaahay shaqaba kuma laha isagaa abuurahaya wuxuu samaynahayaba kaasiyo kala dheeri soomaa labadaa qolay udhexeeyeen markaan abwaabul iimaan joogno ayadana laba qolay udhexeeyaan niman murji'a la yidhaahdo oo iimaankii fududaystay oo wax yarba ka soo qaaday macno weyn aan lahayn iyo niman ku kalax tegey oo la yidhaahdo khawaarijta iyo muctasilada khawaarijtii muctasiladuna darafkaasi taagayey oo ruux alla ruuxii dembi weyn ku dhacay waxay leeyihin waa gaal a ninkii sinaysta waa gaal ninkii yani waxa weye wax dila waa gaal ninkii khamro cabba waa gaal ninkii masalan waxa weyaan maaragtay aan waxanta waa gaal halkaasi taaganyey murji'ana waxay yidhahdeen waxaad doontaba samee e shirki haddaadan samaynin mu'min iimaankiisu dhamaystiranyahabaat soo kaafiya kala dheeri ma labadaa qolay meeshana udhexeeyaan wahaakada fi jamiici alabwaab abwaabta inoo soo socoto masalan saxaabadii nebiga sal lla alay wasalam ah iyo khalaafada waxay iyadana u dhexeeyaan nimanka la yidhaahdo shiicada iyo nimanka shiicada la yidhahdo saxaabada ku kalax tegey iyo niman nawaasib la yidhaahdo saxaabada meel kaga dhacay saas way maanaa labadaa qolay udhexeeyaan marka fii jamiici alabwaab waxay u dhexeeyaan firqooyinka labada dhinac kala taagan saas daraaddeed baad garan kartaan allah subxaana wa tacaala markuu yidhi wakadalika jacalnaakum ummatan wasata dhexdhexaadnimo way maanaa sida diinta islaamkuba diimaha adduunka ka jira ay dhexdhexaad u tahay ayaa ahlusunna waljamaacana masaa-ishooda iyo wax alla wixii laysku khilaafaba ay dhexdhexaad u yihiin saas way maanaa ayib marka wuxuu yidhi yani yani wuxuu ku radinayaa hada walfaasiqu lmiliyu dulcisyaani iyo abyaadda ka dambaysa wuxuu ku radinayaa khawaarijta iyo muctasilada oo khawaarijtuna waxay yidhaahdeen ruuxii dembi weyn galaa shirki waa laisla ogolyahay ruuxii dembi weyn oo shirki ka sokeeyo galaay waa gaaloobayaa adduunkana waxaan dhahaynaa u bixinaynaa waa gaal baan dhahaynaa magacaasaan siinayna aakharana naartuu ku abaadaya ayib muctasiladu ayagu laftoodu kama agfogey waxay yidhahdeen adduunka waxaan u bixinaynaa magac aan mu'minna ahayn gaal la ahayn oo laba reer dhexaad ah maxay yidhahdeen manzila bayna almansilatayn bay dhaheen waxay u wuxuu joogaa boos labadii boos u dhexeeya booskii gaalada iyo booskii ahlul iimaanka ayuu u dhexeeyaa marka manzila bayna almansilatayn adduunka gaal la dhihi mayno mu'minna dhihi mayno aakhare laakiin naartuu ku waarayaa bay dhaheen marka aakhare waxay ku waafaqsan yihiin khawaarijta iyagu waa isku mid sooma laakiin adduunka magacii loo bixin lahaa un bay isku khilaafsan yihin marka khilaafkoodu macno weyn ma laha ayib qoladaas marka radinaya macnaha ayib taa waxaan lagu khaldi karaynin oo iyadana muhima in la baraarujiyo dunuub waaweyn oo waxaa jirta kitaabka iyo sunnada ku soo arooray oo lagu sheegay oo iyaga laysla ogol yahay ruuxu hadduu galo inuu islaamka ka baxayo shirkiyaadkan iyo dadkan ilaahay keyrkii caabudahaya iyo masaa-ishaynu soo marnay ee cibaadaadka ku saabsanaa taasi waa shirki ruuxii ku dhacay inuu gaaloobayo taa muran kama joogo laakiin waxa laga hadlayo ahlusunna waljamaca ay ku khilaafsan yihiin khawaarijta iyo muctasilada waxa weeye waa dunuubta waaweyn ee shirkiga ka sokaysa saas way macanaha taa in la fahmo waa waa laga maarmaan macnaha si aan la isugu khaldin ayib wuxu uhi sheekhu laakin biqadri alfisqi waalmacaasi iimaanuhu maa zaala fi intiqaasi ayib wuxuuna yidhi baydka hore muxuu ah lam yunfac canhu muطlaqu اliimaani iimaankii oo dhan laga anfin maayo laakin biqadri اlfisqi laakin iimaanuhu dheh laakin iimaanuhu iimaankiisu maa zaala muusan ka zuulin fi intiqaasin isdhimid dhexdeed inuu ku sugan yahay biqadri اlfisqi fisqiga qiyaastiisa iyo walmacaasi dunuubta qiyaasteeda yani iimaankii oo dhan laga anfin maayo laakiin haddana isla markaa iimaankiisu inuu hoos usii socdo isa sii dhimayo kama zuulin muxuu isu dhimayaa kolba qiyaasta iyo qiyaasta fisqiga iyo macaasida uu galay qiyaastay dhan tahay sababteeda ayuu iimaankiisu hoos ugu soconaya macnaha oo iimaankii macaasidiibaa hoos u wadaysa wey macnaha laakiin iimaanuhu iimaankiisu maa zaala kamuusan zuulin fi intiqaasin isdhimid dhexdeed inuu isdhimaya kama zuulin biqadri lfisqi inuu isu dhimayo yani fisqiga qiyaastiisa darteed buu isu dhimayaa iimaanku walmacaasi iyo macaasida qiyaasteeda darteed ila macaasidii baa kala weyn isdhimidda lafteeda ayaan isku qiyaas ahayn oo dunuubta waaweyn baa sii kala waaweyn haddana kolba sidii loosii kala badsado waay kol mar kastoo uu sii badsado iimaankiisay ka go-an tahay mar walba uu yaraysto iimaankiisay dan u tahay wahaakada kolba qiyaasta fisqiga uu galay iyo macsiyada uu galay bay kuxidhan tahay wy macnaha walaa naquulu odhan mayna buuhi sheekhu inahu isagu faasiqaasi macnaha ahluliimaanka ka midii inahu isagu fi nnaari mukhalladun weeye mid lagu waarinayo fi nnaari naarta dhexeedaa lagu waarin dhihi mayno bal iska dhaaf inaan dhahnee amruhu arrinkiisu lilbaariyi yacni marduudun mid loo celinayo weeye lilbaariyi allaha baarigaa loo celinayo allaha wax abuura ayaa loo celinaya arrinkiisaoo loo daynaya taxta mashii'ati ilaahi buu ahaaday allailaa alla subxaana wa tacaala doonitaankiisa hoosteeda ayay u ahaaday mashii'adii annaafidati ee fulaysayoo addoommada ku fulaysay in shaaa hadduu doono alla subxaana wa tacaala cafaa wuu cafiyi canhu xaggiisa wa in shaaa hadduu doonana aakhadahu wuu u qabani wuxuu ku qabanayaa biqadri dembihi dembigiisa qiyaastiisa ayuu rabbi ku abaalmarinaya subxana wa tacala oo ku qabanaya yakhruju marka kadibna wuu soo bixi ila aljinaani jannooyinka xaggooda u soo bixi in maata hadduu dhinto cala aliimaani iimaanka dushiisa hadduu ku dhinto faahfaahin dheeraadu sheekhu kasii bixiyey masalada waxa weeye ruuxaa dunuubta waaweyn isagoo ku dhex jira ku geeriyooday hadduu ka toobad keeno toobad daba la yimaado iyada taas muran ma leh ilaahay subxana wa tacala wuu ka dhaafaya intuusan dhimanin hadduu ka toobad keeno rabbi subxana wa tacala waa ka cafinaya laakiin waxaa laga hadlayaa hadduu ku dhinto isagoo dembiyadii waaweynaa ku jira shirkigii iyo gaalnimadana ka sokaysay markaa odhan mayno naartu ku waaraya sida ay muctasiladi iyo khawaarijtu leeyihiin naartu ku waaraya dhihi mayno maxaanse dhahaynaa arrinkiisu ilaahay buu leeyahay alla subxana wa tacala doonitaanka si alla siduu alla ka doono si alla siduu alla ugu taliyo uu doono unbuu yacni arrinkiisu hoos yaalla hadduu doono ilaahay subxaana wa tacaala wuu cafii hadduu doonona dembigiisuu u qabanoo qiyaasta uu yahay buu u qabanoo naarta kaga goynoo naarta soo marin markii naarta la soo mariyana oo dembigii uu galay qiyaastiisii intay ahayd naarta uu ku jiroo laga soo gooyo markaa kadibna yakhruju ila aljinaani jannooyinka xaggooda usoo baxaya macnaha oo jannuu ku dambayn doonaa aakhirkiisa waa goorma in maata cala aliimaani hadduu iimaan ku dhintay somaynaan soo marin axaadiistii shafaacada axaadiistii shafaacadan ka soo dheraynay si fiican masalada aan ugu soo qaadanay macnaha yani alla subxaana wa tacaala dad dunuub waaweyn ku geeriyooday laakiin iimaan yar lahaa in ilaahay subxaana wa tacala cadaabka intuu soo mariyo uu markaa kadibna jannada ay ku dambayn doonaan oo shafaacada yani dadka ahlu shafaacada nebiyada iyo rususha iyo awliyada iyo dadka mutaqiinta iyo dadkaas shafaacadooda lagaga soo saaray qaarna ilaahay baaba soo saaray subxana wa tacala macanaha fadligiisa iyo karamkiisa iyo cadaab kaga soo saaray marka ruuxu hadduu iimaanba ku dhintay akhiiran jannaa u dambayn doonaa saas macana madhab ahlusunna waljamaca sidaas weeyaan yani naar ku waari maayo isagoo iimaan ku dhintay intuu doonayba iimaanku ha dhanaadee macanaha sidaas weyaan laakiin inkaari waxay ku dhacdoon rajo lahayn ruuxa shirki ku dhintay saas daraaddeed bay waajib tahay mar walba in lagu celceliyo ummadda shirkiga in looga digo a shirki yar ruuxii ku dhinta wax yar oo aad loo yaraysanayo shirkiga ruuxii ku geeriyooda khalaas naartuu ku abaadi midkaas rajo ma leh laakiin dembi kale oo dhan ruuxii ku geeriyooda oon shirki ahayn iimaanse ku dhintaayo jannadu ku dambayn doonaa insha allahu tacala saas maana ayib wuxuu yidhi walaa naquulu odhan mayno inahu kaasi inahu isagu fi na mukhalladun wey mid lagu waarinayo fi naari naarta dhexdaa lagu waarin odhan mayno sida khawaarijda muctasilada balse amruhu arrinkiisu lilbaari buu u ahaaday ay marduudun mid la celinaya wey lilbaari allaha abuura addoommadiisa wax walbana abuura ayaa loo celinaya taxta mashii'ati ilaahi buu ahaaday arrinkiisu yani alla ilaaha mashii'adiisa alle mashii'adiisa iyo doonitaankiisa hoosteedu ahaaday macnaha waxa weeye si alla siduu doonuu alla ka yeeli waayo mashii'adii annaafidati ee fulaysay waxaa laga wadaa doonitaanka ilaahay ma waxbaa hor istaagi kara maya khalqigiisay ku fuliyo siduu rabay ugu fuli marka mashii'ada aan wax ishortaagi kari jirinee sidaa alla ugu talagalay u fulaysa mashii'adaasuu hoos yaallaa wuu sii fasiro wuxuu yidhi in shaaa hadduu doono cafaa wuu cafini canhu xaggiisa wa in shaaa hadduu doonana aakhadahu wuu u ciqaabiyo wuu u qabani biqadri dembihi dembigiisa qiyaastiisa haddana hal naarta ha la geeye intii uu galay wax ka badan lagu ciqaabi maayo waa ilahay ila alla subxana wa tacala addoommadiisa ma dulmiyeen ina allaha laa yadlimu nnaasa shay-a ilahay waxba addoommadiisa kama dulmiyo dembi weyn buu kusoo gooriyooda dembigiisii cadaab cadaabkii uu mudnaa markii laga gooyo loo sii kordhin maayo waa laga saari saas macanaa biqadri dembihi wa inuu arrinku sidaas yahayna waxaa kutusaya xadiidka cubaadat bnu saamit ee bukhaari iyo muslim ay soo saareen wuxuu yidhi rasuulka sal alay aslam koox saxaabadiisa ka mida ay la joogaan ayaa wuxuu nebigu sal lay slm baayicuunii calaa an laa tushrikuu billahi shay-a walaa tasriquu walaa taznuu walaa taqtuluu awlaadakum waxaad igula baayactantaan bu nabigu sal lay slam igula mubaayacotaan inaydaan ilaahay cidna la wadaajin waxba inaydaan wax isugu darin allihii addoommadiisa inaydaan wax isugu darin inaydaan waxba xadin inaydaan zinaysanin inaydaan wax caruurtiina dilin intaa igula mubaayacoda walaa ta'tuuna walaa ta'tuu bibuhtaanin taftariinahu bayna aydiikum wa arjulikum been abuuranna inaydaan la imaanin oo gacmihiinna iyo lugihiinna hortooda aad ku been abuuranaysaan walaa tacsuu fii macruufin wax wanaagana inaydaan caasiin wax wanaagoo alla idin amray ama rasuulkiisu idin amrayna inaydaan caasinin arrinkaa igula mubaayacooda intaa markuu nabigu uri sal lay slam baa wuxuu yidhi faman wafaa minkum fa ajruhu cala allah ninkii mubaayacadaa sidaa aan u gallay uga soo baxa ilahay dushiisay ahaatee ajirkiisa ilahay baa abaalgudkiisa siinaya wy maana ayb waman asaaba min dalika shay-an facuuqiba bihi fi dunya fahuwa kafaaratun lahu ninkii waxyaabahaas aan soo sheegnay wax ka mida ku dhaca ku dhaca oo tuugnimadii iyo xatooyadii iyo dilkii carruurta iyo dembiyada waawid wax ka mida ruuxii ku dhacay oo adduunka loo ciqaabo dembi dhaaf bay u tahay bu nabg uri sal lay slam maalan tuugnimuu sameeyey gacantii baa la gooyey aakharana ma loo cadaabaya maya ilahay laba cadaabood addoonka isuguma daro khalaas maadaama yani waxa weeyaan loo ciqaabay adduunka kafaaro wey marka ruuxii adduunka inta la qabto laga gooyo dembiguu galay kafaaro weyan bu nab uri sal lay slam ruuxiisa loo asturo waman asaaba min dalika shay-an uma satarahu allahu calayhi fahuwa ila allah marka macnahaasu sheekhu tilmaamayaayo xadiidka saxiixaynka iyo keyrkood kusoo arooray ayb wuxuu yidhi taxta mashii'ati ilaahi naafida in shaaa cafa canhu wain shaaa akhadahu biqadri dembihi markii dembigiisii qiyaastiisii loo cadaabo loo ciqaabo kadibna xagee aadaya yakhruju markaa kadib buu soo bixi ila ljinaani jannooyinka xaggood buu soo bixi in maata hadduu dhinto ya cala aliimaani iimaanka dushiisa hadduu ku dhinto waalcardu taysiiru lxisaabi fi nnaba waman yunaaqish waman yunaaqish alxisaaba cudiba walaa nukafir bilmacaasi mu'minan ila maca istixlaalihi lima janaa wuxuu yihi walaa nukafir walaa nukafiru ma gaalaysiinayno bilmacaasi dunuubta daraaddeed ku gaalaysiin mayno mu'minan ruux mu'mina ilaa maca istixlaalihi xalaashigiisa la jirankeeda mooyaane inuu dunuubtii xalaashado mooyaane ilaa maca istixlaalihi xalaashigiisa la jirankeeda mooyaane limaa shay uu xalaashado janaa uu dembaabay wuxuu gurubsaday iyo dembiguu galay inuu xalaashadayba mooyaane macnaha ayib masaladii labaad wa walcardu baan ka boodnamaya ayib walcardu bandhigu taysiiru lxisaabi xisaabta fududaynteeda wey fi nnabaa ha fi nnabaa warka dhexdiisa annaba haddii la yidhahdo ama fi nnabaa kor kor ahaanta dhexdeeda sarraynta meesha saree laysku xisaabinayo xisaabta oo la fududeeyo cardi baa la yidhahda waman yunaaqash ruuxiisa lala findhicilo alxisaaba xisaabtiisa cudiba kaa waa la cadaabay yani cardi wax la yidhahdo inoo fasiraya cardiga waxaa la yidhahdaa horaan usoo barannay waa in ruuxa xisaabtiisa loo fududeeyo in xisaabtiisa loo fududeeyo ruuxiisa xisaabta lagu adkeeyo oo lala qaadaa dhigo oo in yar in yar laysula dul istaago ruuxaasi waa la cadaabay maalinta qiyaamada xisaabteedu ka hadlay ayib wuxuu tilmaamayaa aayadda qur-aanka nebiga sal lay aslam yani alla subxana wa tacala wuxuu yihi faama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira yani ruuxii kitaabkiisa gacanta midigta laga siiyo oo waraaqiya wax ugu qoraayeene waxaa la xisaabayaa xisaab fudud baa la yidhi subxana wa tacala caaisha radi allahu canha ayaa waxay nabiga sal alay slam ayaa nabigu wuxu uhi sal lay slam iyadoo la joogta laysa axadun yuxaasabu ilaa halaka buu nabi uri sal lay slam ruux la xisaabi ma jiro ilaa waa halaagsamay markaasaa waxay tidhi yani yaa rasuula allah jacalanii allahu fidaaka alaysa yaqulu allahu caza wajala faama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira wuxuu nabigu uhi sal lay slam ruuxii la xisaabiyo waa la cadaabay markaasay tihi nebi allow qur-aanka soo kuma jirto aayad odhanaysa ruuxii la xisaabo gacanta midigta laga siiyo kitaabkiisa xisaab fudud baa la xisaabayaa yacni hadalka nebiga wuxuu ahaa yani waxay waxa yani ay ka fahantay ruux kasta oo la xisaabo in la cadaabay aayadduna waxay leedahay xisaab waxaa jirta fudud oon iyadu cadaab ahayn aayaddaas sooma jirtay markaasuu nabigu ufasira wuxu uhi sal lay waslam dalika alcardu ama daka alcardu waa bandhig baa la yidhahda bay tii yii nebigu sal lay slam caaisha middaa aayaddu sheegayso xisaabin ma ahe waa bandhig yucraduuna dalika alcardu yucraduun buu yihi waman nuuqisha alxisaabu halaka buu nabi uri sl lay slam taasi waa un bandhigo addoonka oo ilaahay dunuubtiisii uu bandhigo wey kadibna uu ka cafiyo laakiin ruuxii xisaabta si fiican loola lafaguro kaa waa la cadaabay bu nabi waa halaagsamay bu yhi salawatu rabbi wasalam aleyh yani naqshiga waxaa la yidhahdaa markii qodax intay ku gasho qodaxda aad iska bixinayso yani waxa weeyaan shay kalaa la qaataa ama qodax kalaa la qaataa ama shay kalaa la qaataa af dhuuban markaasaa la dhiraandhiriyaa soo ma waa la dhiraandhiriyaa ama waxbaa ilkaha kaa galayo markaasaad findhicil intaad qaadataad kusoo saaraysaa soo ma naqshiga taasaa la yidhahda saas maana yani munaaqashada saas macnaa waxa weeyaan in lagu adkeeyo oo lagula findhicilo oo lagula qaadaadhigo in yar in yar lagula dul istaago ruuxaasi waa halaagsamay ficil ma nin baa xisaabtiisii mid mid inta loola dhigo badbaadi kara ma jirto macnaha maalin keliya dunuubtaad gelayso haddii si fiican lagula xisaabtamo ma badbaadi karti macnaha way macnuhu nabigu tilmamay sal lay slam laakiin aayaddu miday tilmaamayso cardi baa la yidhahdaa addoonkao ilahay xisaabtiisa u fududeeya wey subxana wa tacala waxaa kaloo tilmaamay oo iyadana cardiga uu nabigu ku tilmamay sal lay slam xadiidka safwan almazini wuxuu yidhi cabdullahi ibnu cumar baan la socday maal maalmaha ka mid oo gacanta i hayay ama gacantaisaan haysay markaasaa nin baa nagu soo baxay markaasaa wuxuu ku yidhi cabdullaahi o kayfa samicta rasuula allahi sal ly waslam fi najwa nebiga oo koodidda iyo wadahadalka qarsoon ee rabbi iyo addoonkiisa dhex maraya ka hadlaya ma maqashay bu seed ku maqashay markaasuu ibnu cumar wuxuu yidhi nebiga waxaan maqlay oo odhanaya ilaahay mu'minkiisuu soo dhawaynaya maalinta qiyaamada markaasuu wuxuu yacni gelinayaa ama uu yani waxa weeyaan dusha ka saarayaa asturkiisa meel asturan buu gelinaya markaasuu asturaya markaasuu wuxuu leeyahay atacrifu damba kada atacrifu damba kada ma garanaysaa dembi hebel dembiga hebelaha ma garanaysaa ma xusuusan tahay dembiga hebelaha ma garanaysaa markaasuu wuxuu leeyahay nacam ay rabbi rabbiyow haa waa xusuusnahay waxaas oo dhan kulli markii la qirsiiyo dunuubtiisiiyo u wada qirto oo uu isleeyahay alelahay waa kuu dhammaatay oo maanta xagga unbaa lagu kaxayn doonaa dhanka bidixda ah ayuu alla wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala adduunkana anaa kaa asturay maantana waan kuu dhaafay jannada aad baa la odhanaya marka markii lala xisaabtamayeyna cidina kama warhayso waa isagiiyo rabbigii subxana wa tacaala keliya lama fadeexaynin laakiin kaafirka iyo munaafiqa nebigu wuxu yuhi sal lla lay waslam yacni waxaa iyaga lagula xisaabtamayaa dadka oo dhan meelay u wada jeedaan markaasaa waxaa la odhanayaa haaulaai aladiina kadabuu calaa rabbihim alaa lacnat ullahi cala alaalimiin marka cardigu waa xisaabtaas qarsoon ee haddana markii uu qirto ilaahay u dhaafayo subxana wa tacala cardi baa la yidhahdaa laakiin ruuxii xisaabtiisa si fiican loola xisaabtamo khalaas waa halaagsamay midkaa nabigu suu sheegay salawatu rabbi waslamu calayh wuxuu yihi sheekhu marka walcardu bandhigu taysiirulxisaabi xisaabtii fududaynteeda weye fi nabai fi naba yani warka dhexdiisa xisaabta warka la kala qaadanayo la isweydiinaya xisaabtiisao loo fududeeyo wey waman yulaqash ruuxii la adkeeyo lagu adkeeyo alxisaaba xisaabta ruuxii lagu adkeeyo oo lala findhicilo laga qaadaa dhigana cudiba waa la cadaabay bu nabi ur sal lay slam cudiba waa alif litlaq alifteedu walaa nukafiru ma gaalaysiini nabi sheekhu uhi bilmacaasi dunuubta mu'minan mu'min ku gaalaysiin ku gaalaysiin mayno ilaa maca istixlaalihi xalaashay xalaalaysigiisa lala qabo mooye a limaa shay uu xalaalaystay janaa uu dembaabay oo uu sameeyey dembiga uu galay inuu xalaalaysto mooye ayib wuxuu sheekhu leeyahay yacni uu meeshan kaga hadlayaa ruuxa mu'minka ah dunuubta uu galay lagu gaalaysiin maayo waa dunuubtee waa dembiga ka sokeeya shirkiga weligaa midkaa xusuusnow dembi qur'aanka iyo sunnada ay ku soo aroortay inuu iimaanka jebinayo oo shirki iyo gaalnimo uu ruuxa gaadhsiinayo oo iimaanka uu burinayo midkaa isagaa ruuxii ku dhaca waa la gaalaysiin laakiin gaalaysiintiisu iyaduna dawaabid iyo shuruud bay u baahantay markii ruuxii la gaalaysiinayo oo islaamka laga saarayo shuruud mucayanay u bahantay in la ilaaliya u baahantay maala iqaamat alxuja yani waxa weeyaan ruuxa miisaan gooniya la saaro arrimo fara badanoo gooniyay u baahantay laakiin camalkan camal lagu gaaloobayo inuu yahay qur-aankii sunnada haddii laga hayo waxaa la dhihi karaa isaga waa la ilaaqaya macana ee ama yani dembiga uu leeyahay ruuxii gala ku gaalaysiin mayno ee mu'min ah waa dunuubta ka sokaysa shirki iyo gaalnimo ka sokaysa way macana dembigaa ku gaalaysiin mayno inuu xalaashadaba mooyaane dembi gaalnimo ka sokeeyo hadduu xalaashado khalaas waa gaaloobaya iyadana hadduu doono dembigaasi gaalnimoba yuusan gaadhsiisaanin ruuxii yidhaahda way ii bannaan tahay inaan qabiiladayda u dagaalamo oon qabiilnimo wax ku laayo diintaa ii ogol waa gaaloobaya saas way maana ruuxiisa isagoo og inuu dembi yahay oo ilaahay subxaana wa tacala ciqaab uu kala kulmayo oo ay halis tahay oo yna diintu ogolayn isagoo ogoo qalbigiisa ay ku jirto ruuxii ku dhaca dembigaasi ma gaaloobaya ruuxii yidhahdo zinadu waa ii bannaan tahay waa gaaloobaya ruuxiisa zinaysta isagoo og inay xaaraam tahay ma gaaloobaya saas way maana ruuxii xanta bannaysta waa gaaloobaya ruuxiisa xantu inay iyadoo xaaraam inay tahay og ku dhacay ma gaaloobaya saas way maana marka dembiga xalaalaysigiisu waa gaalnimo laakiin ku dhicitaankiisu iyo gelitaankiisu dembi ma aha gaalnimo ma aha saas way maana arrinkaas waa arrin muhim in la ogaado u baahan ayb walaa nukafiru ma gaalaysiinayna bu yidhi a yani dunuubta waa taa aan sheegnay wey maanaa inaan la gaalaysiinayninoo fisqi uun loogu kaaftoomayo waxaa la odhanaya waa faasiqiin faasiq baa lagu tilmaamaya macana sidaan horeyba usoo marnay sida qur-aanka ba ilahi ku sheegay subxana wa tacala a wاladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam ya'tuu biarbacati shuhada fajliduuhum amaaniina jalda walaa taqbaluu lahum shahaadaة abada waulaa'ika hum lfaasiquun a gabdhaha muxsanaadka ah kuwa zinada ku ganaya afar markhaatina aan keensanin siddeetan jeedal ku dhugtaa layidhi karbaasha markhaatina weligood ha ka aqbalina waana faasiqiin baa la yidhi subxana wa tacala daacada ilahay ka baxay ila aladiina taabuu baa laga dambaysiyey soo ma marka waa faasiqiin oo fisqi baa lagu tilmaamay sida xadiiska nebigu yidhi sal lla alay wasalam xadiidka abu hurayra ee bukhaari iyo muslim ay soo saareen wuxuu nebigu yidhi sal lla alay slam laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min walaa yasriqu walaa yashrabu alkhamra xiina yashrabu wahuwa mu'min walaa yasriqu xiina yasriqu wahuwa mu'min wuxuu nebigu yidhi sal lla alay wasalam zaanigu ma zinaysto marka uu zinaysanayo isagoo mu'min ah khamrada ma cabo markuu cabayo isagoo mu'min ah ma xado markuu xadayo isagoo mu'min ah xaaladda uu xatooyada ku jiro ama khamrada uu cabayo ama uu zinada ku jiro iimaankii baa laga anfiyey riwaayaa sii fasirtay oo abu daawuud iyo xaakim ay soo saareen uuna saxiix yeelay dahabina uu ku waafaqay shekhu alalbanina uu saxiixiyey wuxuu nabigu urh sl lay slam ida zana alcabdu nuzica minhu liimaan faidaa taaba uciida ilayh addoonku hadduu zinaysto iimaankii baa laga tiibi markuu zinadii ka soo noqdo baa iimaankii loo soo celinaya saas way macnaha macnaheedu waxa weeyaan iimaan zinada wuu ku gaaloobay lagama wadee laakiin macnuhu waxa weeye markuu zinada ku dhex jiro qalbigiisa waxaa ka maqan dareenkii iimaanka leanna iimaanku waa xakamaha ruuxa dunuubta ka celinaya soo ma xakamihii mar hadduu jilco ama meeshaba ka baxo markaa unba macnaha waxa weye yani ruuxu dunuubta ku dhacaya laakiin xakamihii oo xoog badan ama meeshii weli yaalla ma dhici karto inuu ruuxii dembiga ku dhaco marka isagiibaa daciifaya ama meehee baaba'aya yani waxa weye marka iimaanka kamaalkiisa iyo dhammaystirnaantiisa meesha ka baxaysa macnaha saas daraaddeed xadiis kalaa wuxuu ahaa inta uu dembiga ku jiro iimaankii sidii isagoo dalaalnimo oo kale ah sidii isagoo maalan waxa maaratay yani shay ku hadhaysan oo kale ah buu dushiisa saa u joogaya mar alla markuu ka baxo ka soo noqdo unbaa iimaankii usoo noqonaya laakiin intuu ku dhex jiro iimaankii waa ka maqanya saas way macnaha macnaheedu waa gaaloobayaana lagama wado ayib walaa nukafiru ma gaalaysiinayna bilmacaasiyi dunuubta darteed ku gaalaysiin mayno mu'minan ruux mu'minoo haddana rumaysan dunuubtaasi inay macnaha waxa weeyaan ay dunuub tahay ilaa maca istixlaalihi xalaashay xalaalaysigiisa la jirankeeda mooyaane limaa shay uu xalaalaysto janaa uu dembaabay dunuubta uu galay inuu xalaalaysto mooyaane oo hadduu dembigii weynaa ee gaalnimada ka sokeeyey xalaalaysto waa ku gaaloobayaa biijmac alculamaa saas way macnaha watuqbalu tawbatu qabla algargara kama ataa fi shircati almutahara ama mataa tuqlaqu can taalibiha fabituluuci shamsi min maqribiha wuxuu yihi watuqbalu waa la aqbali altawbatu tawbadii baa la aqbali qabla algargarati nafta shanqadheeda ka hor ayaa tawbadii la aqbali kamaa ataa sida timid fi sharicat shareecada fi shircati shareecada dhexeeda almudaharati ee la dahiray shareecada laga dahiray nijaaso macnawi ah iyo mid yacni xisiya labadaba shareecada dhexdeeda sida ku soo aroortay tawbadii waa la aqbalayaa qabla algargara gargarada waxaa la yidhahdaa xashrajatu nafsi fi sadri baa la yidhahda naftu markay laabta ka shanqadho oo uu ruuxii dhuun yeedhiyo dhuun yeedhin dhawaa neeftii intay soo kacdo meelahan ay ka shanqadhayso ayaa la yidhaahdaa gargarada la yidhahda saas way macanaa gargarada markaasa la dhaha halkaa hadduu ruuxu gaadho albaabkii tawbadda waa isxidhay laakiin inta ka horrayso tawbaddii waa furantay wuxuu kaga hadlayaa middan iyo labadan baydba wuxuu kaga hadlayaa xilligaa tawbadda la aqbalayo laakiin shuruuda tawbadda iyo kayfiyada loo toobadkeenayo muusan taabanin inkastoo sharaxa uu kaga hadlay qaabka tawbaddu saddex shardi bay culimadu sheegaan marna afar bay noqotaa yacni midda koobaadi waxay yidhahdaan waa inuu ruuxu uu ka soo noqdo waxaan dhihi lahaa ruuxu waa inuu dembiga uu ka toobadkeenayo horta faraha ka qaado ka baxo isagoo dembigii ku dhex jira hadduu haddana waan toobadkeenayaa yidhahda waa ciyaar waa ciyaar waa istihzaa iyo jees-jees waay waa dembi kaloo kaba sii weyn ba saas way macanaha marka horta dembigii faraha kala baxo jooji marka labaad ka nadaamood oo qalbigaagu ha dareemo yani dhib aada u fara badan iyo murug badan iyo walbahaar badan dhicitaankii hore uu kaa dhacay dembigani an nabigu wuxu yh sl lay slam annadaamatu tawba nadaamada iyo qoomamada keliyaaba tawbadaba wixii haddaad ka qoomamooto waa shardi weyn waay muhim waay laakiin hadduu weli kula sii quman yahay ood kuwa faraxsantood weli kusii sheeksheekaynaysa oo isla quman tahay waxba war lagaa yeeli maayo saas maana shardiga saddexaad waxa weeyaan alcazmu calaa cadami alcawdi ilayh inaad goosatood go-aan ku gaadho inaadan ku noqonayn haddaad doonto markaa kadib naftaha kula fakato mar kale laakiin markaad tawbad keenayso go-aan ku gaadh qalbiga in aadan ku noqon doonin waa shardiga kale way macnaha intaa waxaa dheer haddii waxaan aad ka toobad keenayso xaq bini aadam uu lug ku leeyahay waa inaad ka xalaashato ama u celiso isagu saddexdaa keliya kuma filla haddaad xamatay ama wax ka sheegtay waa inaad ka xalaashato hadday xoole iyo xuquuq kale yihiinna waa inaad u celiso afartaa shardi waa qaabka loo toobad keena way toobaddu xilliga ay furan tahayna mid caama iyo mid khaasay keliya ruux walba gooni ahaantiisa toobaddu waxay u furan tahay intaysan naftu qabanin hadday naftu qabatoo naftu ay dhuunta timaaddo halkaa ka shanqadho khalaas haddaan toobad keenaya war la yeeli maaha waa towbadii fircoon baa la yidhahda middaas waa towbadii fircoon aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil waa goor biyihii dhinacyaha intay ka mareen uu sakaraad yahay oo dhiman rabo wa towbadda fircoon baa la yidhahda middaas mid la yeeli maaha ayib midna waa mid caamahoo qoraxdu intaysan ka soo bixin dhankay u dhacdo waa adduunyadao dhan bay ku saabsantaho iyaduna waa caam nafti yaynan ku qabaninba laakiin haddaad gaadho xilligaa qoraxdoo ka soo baxda dhanka ay u dhacdo iyadana albaabkii toobaddu waa xidhmaya khalaas labadaa xilli ka hor marka inaad toobad keento way wixii ka soo noqoto mar hadday naftu ku qabato inaan toobadda la aqbalinin qur-aanku ilah ku sheegay subxana wa tacala walaysat itawbatu liladiina yacmaluuna asayi'aat xataa idaa xadara axadahum almowtu qaala inii tubtu l'aan towbaddu male bu alla yidhi subxana wa tacala umana ahaanin kuwa intay sayi-aadka iyo dunuubta iskaga dhex jiraan markay geeridii kusoo xaadirto odhanaya haddaan toobad keenahaya alla allow haddaan soo noqonaya allow ya warkiisa la yeeli maayo xadiista nabigana sal lay slam waxaa tilmaamaya xadiidka anas oo ay imaam ibni cumar baan dhihi lahaa oo ay soo saareen imaamu tirmidi iyo axmed nabigu wuxu uhi sal lay slam ina allaha yaqbalu tawbata alcabdi maa lam yugargir ilaahay addoonka toobadiisa wuu aqbali intuusan dhuun yeedhinin oo naftu aynan laabta ka shanqarin inta ka horraysa ilahay waa ka aqbalaya subxana wa tacala ayib wa tuqbalu tawbatu tawbadii waa la aqbalayaa qabla algargarati dhunyeedhinta ka hor intuusan ruuxu aynan naftu aynan laabta ka shanqarin ka hor baa laga aqbali kamaa ataa sida timid fi shircati shareecada dhexeeda almudaharati ee la dahiray qur-aanka iyo sunnaduba siday sheegeen way manaa aayadda iyo xadiiskan hadda sheegayna buu tilmaamaya amaa mataa mataa goorma ayaa tuqlaqu la xidhi can qaalibihaa tawbadda kii doonahaya goormaa laga xidhi fa biduluuci shamsi bay ahaatay qoraxda soo bixitaankeeda min maqribiha dhankay u dhacdo ay ka soo baxday haddaad se i weydiiso ruuxa tawbadda doonaya goormaa laga xidhi waxaa laga xidhayaa markay qoraxdu ka soo baxdo dhanka ay u dhacdo waa akhiru zamaanka marka ugu dambaysa adduunka la gebagabaynayo wey ha leanna aayaadka waaweyn ee adduunka gebagabadiisa ku tusaya ayay ka mid tahay aayaadka mar hadday soo baxaanna ruux laga aqbali maayo tawbad siduu ilahay qur-anka ku sheegay subxana wa tacaala yani hal yanduruuna ila an yatiya ila an ta'tiyahum almalaa'ikatu أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا markii aayaadka waaweyn ay soo muuqdaan haddaan rumaynaya u yahay haddaan toobad keenaya la iska yeeli maayo xadiista nabigana sal lay slam waxaa ku tusaya xadiidka abu hurayra imaam muslim uu soo saaray nebigu wuxu uhi sal lay slam man taaba qabla an tatluca ashamsu min magribiha taaba allahu calayh intaysan qoraxdu meeshay u dhacdo ka soo bixin ruuxii toobad keena xilligaa ka hor ilaahay tawbaduu ka aqbali bu nabi uri sal lay waslam marka ka gaadh waay iska gaadh intaan lagu qabanin ama qoraxdu ayna soo bixin ka gaadh shuruudeediina la imow ilahay tawbadaada waa aqbalaya subxana wa tacala amaa mataa goorma ayaa tuqlaqu la xidhaya can taalibiha tawbadda ruuxa doonaya goormaa laga xidhayaa fa bi tuluuci shamsi qoraxda soo bixitaankeeda ayay ahaatay oo lagu xidhayaa min maqribiha dhanka ay u dhacda ay ka soo baxdo hada wabilahi tawfiq sal allahuma waslm ala nabiyina mxamedin wala alihi wasaxbi waslm bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu فيقول المؤلف رحمه الله تعالى نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى مولده بمكة المطهرة هجرته لطيبة المنورة بعد أربعين بدأ الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه عشر سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا فصل بشاقيري في معرفة نبينا nabigeena sal alay wasalam garashadiisa ayuu fasal u yahay muxamedin ahaa sal alay wasalam iyo wa tabliiqihi gaadhsiintiisa alrisaalata fariintii ilaahay uu gaadhsiiyey iyo wa ikmaali illaahi ilaahay dhammaystirkiisa lanaa annaga uu noo dhammaystiray bihi isaga daraaddii addiina diinka nuugu dhammaystiray iyo wa annahu isagu khaatamulnebiyiina nebiyada kii khatimay inuu yahay kii ugu dambeeyey wa sayidu waladi aadama ajmaciin aadam carruurtiisa sayidkoodana inuu yahay ajmaciina xaalay idil yihiin iyo wa anna man ciddii iddacaa sheegata annubuwata nebinimada bacdahu gadaashii fa huwa kaasi kaadibun inuu beenaalayahy meesha wuxuu ka gudagalay oo sheekhu ka sheegayaa nebiga sal lla lay wasalam iyo arrimo ku saabsan oo ay ka mid tahay nebiga barashadiisa sal lla lay wasalam yacni nasabkiisii iyo abtirkiisa iyo waxyaabahaas way macnaha iyo inuu fariintii ilaahay usoo dhiibay gutay oo addoommada uu gaadhsiiyey iyo in ilaahay isaga daraaddii diinka noogu dhammaystiray yacni diin dhammaystiran inuu ilaahay noogu soo dhiibay subxaana wa tacaala iyo inuu nebiyada ilaahay ku khatimayo uu nebi uusan ka dambaynin aadam carruurtuu dhalayna inuu sayidkooda yaho ugu fadli badan yahay dhammaantood isaga gadaashiisa ciddii nebinimo sheegatana inay been sheegayso mabaadidaasuu doonayaa sheekhu inuu kaga hadlo abiyaadan inoo soo socota ayb wuxuu yidhi nabiyunaa muxamadu min haashimin nebiyunaa nebiganagu muxamadun muxamed min haashimin haashim buu ka ahaaday ay min waladi haashimin haashim carruurtiisii buu kayuu ka ahaaday ayb ama nebiyunaa nebiganagu muxamadun wey sal ly slam min haashimin haashim buu ka ahaaday yantamiida soo hormari marka yantami wuu abtirsadaa ila dabiixi buu ku abtirsanayaa kii la gowracay duuna shakin shaki la-aan ayb taasi waa nasabkiisa nebiga sal lla lay wasalam muxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh abtirkiisuna haashim buu maraa waa carruurtii haashim buu ka mid yahay macnaha yacni haashimku waa awowyadii nebigeena sal lla lay slam mid ka mid ah abtirkoo buuxa waxaa la yidhaahdaa muxamed ibni cabdillaah ibni cabdilmualib cabdilmualibkaas shaybat alxamdi baa la yidhaahdaa ibnu hishaam hishaamkaas isagana waxa weeyaan waa ibnu haashim dheh ibnu haashim haashimku iyaduna waa naanaysa magaciisa camri baa la yidhahdaa ibn ibnu cabdilmunaaf mugiira isagana la yidhahda cabdilmunaafkaas ibnu qusayin qusaydu iyadana waa laqabe zayd baa la yidhahda magaciisa ibnu kilaab ibnu mura ibnu kacab ibnu lu-ay ibnu haalib ibnu fihrin fihrigaasi waa midka quraysh la yidhahdo fihrigaas waxaa laqab u noqday iyo naanays magaca quraysh la yidhahdo magacaasaana haalib u noqday wailaa magaciisa fihri baa la yidhahda ibnu malik ibnu nadr ibnu kinaana ibnu khusayma ibnu mudrika ibnu ilyaas ibnu mudar ibnu nazaar ibnu macd ibnu cadnaan intaas abtirkaa ilaa cadnaan laga gaadho waa la hubaa shaki kuma jiro laakiin cadnaan laga bilaabo ilaa laga gaadho nebi ibraahim ayay culimmadu qaarna tirinteeda iyo sheeg sheegitaankooda iska daayaan laba hubay dhahaan qaarna way tiriyaan marka shaki baa ku jira qaar badan oo laga bilaabo cadnaan ilaa nebi ibraahim laga gaadho ama nebi ismaaciil laga gaadho qaar badan baan la hubin saas daraaddeed culimada qaarkood waa ka gaabsadaan wixii ka bilowda nebi ibraahim ilaa laga gaadho aadamna magacyaha la sheego waxaa la hubaa qaar yani badan inaysan yani waxa wey ay khalata marka saddex qaybood baa loo qaybiyaa nasabka nebiga ilaa aadam marki la gaadhsiinayo saddex bay u qaybiyaan culimadu qaar la hubo laysku waafaqsan yahi waa ilaa cadnaan qaar shaki ku jiro qaarna iskeed culimada qaarna ka gaabsadaan qaarna ay tiriyaan oo ilaa ibraahim laga gaadhaa iyo qaar laysla ogol yahay in aan macnaha wax weeye ay khalad badani ku jiro oo markii laga bilaabo ibraahim ilaa aadam laga gaadho way maanaa yani wax badanoo waxaa iskaga jira haddee ilahi un baa garanaya subxana wa tacaala ilahi un baa garanaya yani yaa kitaabtii soo degtayna ma tirinin taariikh rasmiyana looma hayo sidaas daraaddeed waa uun waxay isaga badan tahay un wax uun yani waxa weyaan maaragtay aan la hubin bay u badantay ayb marka wuxuu yihi wuxuu ku abtirsadaa ila الdabiixi duuna shakin dabiixu waa nabiy llahi ismaaciil calayhi الsalaam oo rabbi qur-aan ku sheegay subxaana wa tacaala in uu ku sigtay in la gowraco aabihii ibraahim alayhi calayhima wacalaa nabiyina salaatu wasalaam markuu ku riyooday oo ilaahay ku ibtileeyey waa isagoo yani waxa waa kii yani gowrac la yidhi falama aslama watallahu lil- watallahu liljabiin wanaadaynaahu an yaa ibraahiima qad sadaqta aru'ya ilahay baa subxana wa tacala ku imtixaanay markuu dhinaciisa dhulka dhigay oo damcaynuu mindidii maryana ilaahay wanbu wan buu ku furtay wafadaynaahu bidibxin cadiim marka dabiix baa la yidhahdaayo aabbihiina sida siradu iyo taariikhdu ay sheegto yacni awowgii cabdilmualib baa nadar uu galay u gowrici gaadhay awowgii ismaaciila isagana qur-aankaaba sheegay inuu ku sigtay in la gowraco ilaahayse furtay subxaana wa tacaala marka dabiixa kaasaa lagu wadaayo waa nebi ismaaciil baa dabiixa laga wadaa ayib nabiyunaa nabiga nagu muxamedin wey sal alay waslam min haashimin min waladi haashimin haashim caruurtiisii ayuu ka ahaaday oo dee haashim baa awiyadiisa ka mid a waana qoysku ninka uu caanka ku yaho banu haashim baa la yidhahda banu haashim ayib yantami wuu abtirsadaa ila dabiixi buu ku abtirsadaa kii la gowracay ee gowraca ku sigtay waa nebi ismaaciile duuna shakin shaki la-aan ayib yani inay sidaas tahay waxaa ku tusaya xadiis saxiixa oo imaam muslim uu soo saaray min xadiidi waafilat bni asqac nabigu wuxuu yihi sal lla alay slam ina allaha اsطafaa kinaanata min waladi ismaaciila waاsطafaa qurayshan min kinaana waاsطafaa min qurayshin bani haashim waاstafaanii min bani haashim buu nabg uri sl lay slm alla subxaana wa tacaala caruurtii ismaaciil kinaano ayuu ka doortay caruurtii kinaanana quraysh buu ilaahay ka doortay qurayshna qabaa-isheedii iyo lafaheedii ilaahay wuxuu ka doortay reer bani haashim anigana ilaahay wuxuu iga doortay oo iga soo dhex saaray reer bani haashim buu nabi uri sal lay slm marka waxa weeye abtirkiisu halkaasuu ku dhadhacaa weligiiba qoyska ugu sharaf badan carab ayuu nebigu ahaa salawatu rabbi wasalaamu calayh markii la raad qaado saasuu ku imaanaya hooyadiina waxaa la yidhahdaa aamina aamina binti wahab ibnu cabdilmunaaf ibnu zuhra ibnu kilaab kilaabkaasay isugu yimaadaan kilaabkaasuu nebiguna shan ka tirsadaa hooyadiina saddex bay ka tirsataa saas way macnaa marka kilaab bay isugu imaanayaan quraysh bay isla yihiin ilaa nebi ismaaciil bay isla gelayaan macnaha saas weeyaan ayib marka xadiiskaasaa kutusaya nebigu sal lla lay waslam inuu caruurtii nebi ismaaciil uu yahay oo halkaa ku abtirsanayo ayib yantami wuu abtirsan ila dabiixi duuna shakin arsalahu allahu ilaahay baa soo diray ilaynaa anagu noo soo diray murshidan xaalo uu yahay mid hanuuniye ah wa raxmatan naxariis xaalo uu yahay lilcaalamiina uunkao dhan naxariis uu yahay wa hudan hanuun xaalo uu yahay yani ilaahay baa soo diray isagoo hanuuniye ah wa inaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim yani wuu dadkiibuu u cadaynayaa xumaantii iyo samaantii buu kala cadaynaya wuu hagayaa oo jidka wanaagsan buu ku hagayaa ilaahay addoommadiisa subxaana wa tacaala isaga oo naxariis u ah uunka oo dhan xataa kuwa aan rumaynin buu iyuu naxariisu yahay nebigu sal lla alay slam limaada lianna ciqaab fara badan iyo cadaab badan iyo halaag badan oo ummadihii hore ku dhici jiray ilaahay markuu isaga soo saaray baa la rafciyey xataa kuwa gaalada ah in la cidhib tiro ummado dhan oo meel degan oo ama dhulka lala gooyo ama lagu qayliyo ama si uun loo halaago nebiga markii la soo saaray salawatu rabbi wasalaamu calayhi ayay macnaha wax weeyaan alla subxaana wa tacaala ummaddiisa halaagga noocaas oo kalea rabbi subxana wa tacala waa uga naxariistay ayib qur-aanka ayuu ilahay ku sheegay subxana wa tacaala inuu naxariis yahay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin maanaan ku dirin bu alla yihi subxana wa tacaala ilaa adigoo naxariis uunka u amooyaan uunka oo dhan baad naxariisu tahay bu rabbi ilahi subxana wa tacaala saas way macnaha yani xadiista nebiga waxaa ka mid ah sal lay slam magacihiisa inuu ka mid ahaa nebiy raxma nebigii naxariista saasaaba asmaadiisa ka mid rasulka sal lay slm sida xadiid xasana kuso aroortay ayb wahudan hanuun arsalahu llahu ilaahay baa diray ilaynaha xagga nagu usoo diray murshidan xaalo uu yahay mid hanuuniye ah wa raxmatan naxariis xaalo uu yahay lilcaalamiina uunka oo dhan uu naxariis u yahay wahudan isaga oo hanuun ah yani waxa weeyaan xumaantii iyo samaantii lagu kala garanayo o lagu hanuunayo ayuu ilahay soo diray subxana wa tacala mawliduhu bimakkata almutahara hijratuhu liaybata almunawara